alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu wslm wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcala aalihi wasaxbih slama tasliima kasiira qaala almualifu raximah اllah fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxa weeyaan tafsiiru aayati الnisaa aayaddaa suuratu nisaa ku jirta waa tafsiirkeeda waa aayaddii allah yidhi subxaanah alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waطaaguut ilaahay wuxuu ku dhaleeceeyey qoomkaasi iimaanuhum biاljibti waطaaguut athaaniya tafsiiru aayati اlmaa'ida waa aayaddii rabbi yidhi subxaanah qul aunabi'ukum bishari min dalika mathuubata cinda allah ila akhiri ilaaya athaalitha tafsiru aayati اlkahfi qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanatakidana calayhim masjida wejhu listidlaalkana waynu soo maray oo acmaashaasi ee xun ee dadkii hore ay sameeyeen ummaddan qaar ka midina way ku raaci doonaan ummaddan qaar ka mida ku raaci doona sida xadiidka abu saciid laga qaadanayo alraabica wahiya min ahamiha kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay amaa macna aliimaani biljibti waataaquuti rumaynta la rumaynayo jibtiga iyo taaquutka waa maxay macnaheedu jibtigu baabkan soo socdana waynu ku arki doonaa tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray waxaa ka mid ahayd inuu sixirka yahay marka waa sixirka iyo camal kastoon khayr lahayn baatil oo dhan baa soo gelaya daaquudkana waa wax kastoo xadkiisa la dhaafiyo markaa rumaynta rumaysnaanta ay rumaysnaayeen jibtiga iyo daaquudka waa maxay macnaheedu wahal huwa miyuu yahay ictiqaadu qalbin qalbiga inay ka aaminsanaayeen oy ka rumaysnaayeen inay sax yihiin oo ay markaas hagaagsan yihiin aw huwa muwaafaqatu asxaabiha mise rumayntay rumaysnaayeen waa inay asxaabteed iyo dadka ku dhaqmaayo waafaqeen maca buqdiha iyadoo lala qaba inay u cadhoonayaan wa macrifati butlaaniha baatilnimadeedana ay garanayaan waxaa markaa ahlulcilmigu ay idhaahdeen masaa'ilka sharaxay qaarkood sida cabdalla duweysh odhanaya raximah ullah macnuu waxa weeyaan way garanayeen waxan inuu markaa baatil yahay jibtigan iyo taaquudkan iyo waxyaabahani diintan mushrikiinta iyo waxaan oo dhami inay gaal inay markaa baatil yihiin ahlulkitaabku way yaqaaneen nebi maxamedna calayhi asalaatu wasalaam uu xaq sheegayo diintiisuna ay xaqtay waayo ilaahay baa yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ase yeeshee waxa lagu dhaleeceeyey isla markaana ay ku gaaloobeen wuxuu ahaa inay markaa iska waafaqeen dadkii jibtiga iyo daaquudka rumaysnaa mushrikiinta ahaa iyagii yidhaahdeen idinka hagaagsan sida aayadda akhirkeedu uu tilmaamaayo sidaa weeye macnuhu alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna wuxuu yidhi haddii qalbiga ay ka aaminsanaayeen jibtiga iyo daaquudkaa shaki ma laha inay aayadda soo gelayaan haddii laakiin aanay qalbiga ka aaminsanayna ay ku waafaqeen dadkii u hogaansamaa ama samaynayey waxyaabaha baatilka ah iyagoon qalbiga ka aaminsanayn wuxuu odhanayaa tafsiil baa ku jiro oo haddii arrinka noocaasa ay ku waafaqeen iyagoo sax u arka shaki ma laha arrintaas inay gaalnimo tahay haddii ay ku waafaqeen iyagoon sax u aragna waxa weeyaan gaalnimo gaarhi mayse laakiin waa loo baqanayaa khatar bay ku jiraan calaa kulli xaal sidaa hore aad moodaa inay daahir tahay wallahu aclam alkhaamisa masalada shanaad qowluhum oo hadalka yidhaahdeen ee alla ka sheegay ina alkufaara aladiina yacrifuuna kufrahum ahdaa sabiila min almuminiina ina alkufaara gaaladii aladiina gaaladaasoo yacrifuuna ay yaqaaneen kufrahum gaalnimadoodu ahdaa way ka hanuun badan yihiin sabiilan oo way ka toosnaan badan yihiin sabiilan wado ahaan min almuminiina dadka muminiinta oo aayaddaa suuratu nisaa aakhirkeeda wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila yacnii diintii gaalada mushrikiinta ah ee ay garanayeen ahlulkitaabku inay baatil iyo shirki ku taagan yihiin ayaa haddana markaa fadilayaan oo ay leeyihiin idinkaa hagaagsan oo kuwan muminiinta sheeganaya ka hagaagsan oo ka saxan soo ma aragtid tafaasiirta waxaa lagu wariyaa yuhuuddii qaar ka mida in su-aala ay mushrikiintu weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen balna kalaa xukuma annaga iyo maaragtay ninkan sheeganaya inuu rasuul yahay dabadeetana ay ku yidhaahdeen idinkaa saxan oo ka toosan waanay garanayeen inaanay markaa ka toosnayn nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaq la yimi diintiisuna ay xaq tahay ha yeeshee arinka noocaasa iyo cilmiga ay hore u hayeen way qariyeen culumtay qariyeen ayay ka mid ahayd waay haddii dadka qaar laga helay kuwii hore sidaa odhanaya oo diinta gaalada ka fadilaya ta muslimiinta ummaddanna qaar baa taa ku raaci doona wey asaadisa wahiya almaqsuudatu bitarjamati baabka waata loola jeeda eh anna haadaa arrinkani waxalla waxaa la soo sheegay oo dhan laa budda waxaa lagama maarmaana an yuujada in laga helo fii hadihi lummati ummaddan dhexdeeda kamaa taqarara sida ku sugnaatay fii xadiidi abi saciid xadiidka abi saciid alkhudri latatabicuna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac sida laga qaadanayo cidda raacaysaana waa ummadan bar ka mida saynu soo sharaxnay dhammaanteed maaha xadiidka aakhirkiisa xadiidkaa dheer baaba daliilu ah asaabica tasriixu waa caddaynta la caddeeyey biwuquuciha inay dhacayso uu sii caddeeyo wuxuu hi acnii waxaan u jeedaa cibaadat alawthaani awthaanta in la caabudaa way dhacaysa fii haadihi lummati ummaddanay ka dhex dhacaysaa fii jumuucin jamacyo iyo kooxaanay ka dhacaysaa jumuucdaasoo kaiiratin fara badan jamacyo badan oo ummadan ka mid ah ayaa cibaadatlawthaan u noqon doona taana xadiidkan dheeraynu soo marray baa ku cad qaybtiisa dambe laa taquumu saacatu xataa yalxaqa xayun min ummatii bilmushrikiin waxataa tacbuda fi'aamun min ummati alawthaan fiaam kelmadda la idhaahdaana waa jamaco waxa weeye bimacnaa aljamaacaat alkaiira kooxo badan oo ummadan ka mid ilaa ay awthaanta caabudo xadiidkani markaa masalada nas buu ku yahi axaadiid kale oo daliilu ah in ummadan qaar ka midi shirkigii u noqon doonaana way jiraan athaamina masalada sideedaad alcajabu alcujaabu waa yaabka daran ee shadiidka ah yaabka aadka iyo aadka u daran weeye alcajabu alcujaab alcajabuna waa yaabka alcujaabna waa yaabka shadiidka ah ee daran waa yaabka yaabkiisa oo ah khuruuju man yaddaci nubuwata inuu soo bixi doono cid nebinimo sheeganaysa milu lmukhtaari wadaalika kaasina milu lmukhtaari waa sidii ninkii mukhtaar la odhan jiray oo kale maca takalumihi iyadoo lala qaba inuu ku hadli jiray bishahaadateyn shahaadateynka iyo wa tasriixihii cadayntuu caddaynayay mukhtaarkaasi biannahu min haadihi lummati ummadda nebi muxamed inuu ka mid yahay iyo wa ana arasuula xaqu rasuulku inuu xaq yahay iyo wa ana alqur'aana xaqun qur'aanku inuu xaq yahay wa fiihi ay wa fi lqur'aani qur'aankiina waxaa ku jira anna muxameda nebi muxamed khaatamu nabiyiina nebiyada kii lagu khatimay inuu yahay wa maca haadaa kaa iyadoo lala qabo haddana yusadaqu waa laga rumaysanayo dadka qaar baa ka rumaysanaya mukhtaarkaa fii haadaa kullihi waxaasoo dhan maca tadaadi iyadoo lala qabo iska soo horjeedka alwaadixi cad ee wuxuu sheeganayo oo nebinimo ah iyo arinka uu leeyahay waan rumaysanahay oo qur'aanka iyo markaa nebi maxamed inay aada isaga soo horjeedaan wuxuu uhi waqad kharaja wuu soo baxay almukhtaaru mukhtaarkaasi fii aakhiri casri asaxaaba wakhtigii saxaabada aakhirkiisiibuu soo baxay ee qaar ka sii noolaayeen wa tabicahu waxaa raacay fi'aamun kooxo kaiiratun fara badan waay mukhtaarkan sheekhu uu sheegayaa waa nin la odhan jira almukhtaar ibnu abi cubayd ibnu mascuud athaqafi waayahay oo waxay isku qolo ahaayeen ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi markaa ninkan aabbihii oo la odhan jiray abu cubayd ibnu mascuud athaqafi saxaabada ayuu ka tirsanaa mukhtaarkanina hijrada dabadeed buu dhashay laakiin wax suxba muu lahayn oo markaa asxaabtii rasuulka kamuu mid ahayn waxaa la yidhi markii hore nin iska caqli badan buu ahaayo maskax badan oo talo badanoo dadkan had iyo jeer ummadda kala saare ummaddu u yeedhato rayigooda markaa aan la dhaafin had iyo jeer ayuu ahaa markii dambe ayaa meesha kuufo la idhaahdo ayuu qabsaday dabadeetana aalubeytka inuu aada u jecel yahay buu muujistay wuxuu ihi raggii alxusein ibnu cali dilay isla markaa aalubeytkii kalena laayey ee la socday ragga noocaasa haddaynu nahay muslimiinta aynu ka aarsanno aynu qaqabanno dad badan baa sidaa ku raacay dadkii buu raacraacay in badan buu qabtay qaar badan buu laayey markaasaa dadka aada iyo aad ay u jeclaadeenoo loo arkay nin u hiilinaya aalubeytkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma garata markuu dabadeeta arkay taageeradiisa iyo dadku siay ula dhacsan yihiin iyo arrimaha siduu ugu guulaystay ayuunbuu iska yidhi soo ma ogdi nebi baan ahay hadda nebina waan ahayba waayahay waxaa la sheegaa inuu odhan jiray markaa waa lay waxyooda ya waliba ibnu cumar baa waxaa laga wariyey in la yidhi wuxuu yidhi waxyi baa i yimaada kolkaasuu yidhi waa runtii waa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaahi laakiin cidda u waxyoonaysaa malag maahae shaydaan baa u waxyoonaya buu ciddaa u waxyoonaysa way imanaysaa waa shaydaan wey waay waxaa kaloo markaa iyaduna faa'iide ah ninkani mukhtaarkani saxaabigii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdilaahi ibni cumar waa seedigii ruma ma garata cabdilaahi bnu cumar seedigii ruma ayuu ahaa oo cabdilaahi bnu cumar baa qabay walaashii waaya waxaa filayaa magaceeda in safiya la odhan jiray waa la hubin doonaa cabdilaahi bnu cumarna wuu jeclaay oo aad buu maaragtay gabadh wanaagsan oo qiimo badan bay ahayd wuu jeclaa aad buu u karaamayn jiray markaa ninkaa xaalkiisaasuu noqda soo bixista ninkaasi uu soo baxay iyo kuwii la midka ahaa waxa weeyaan arrinkii rasuulku hore uga sii warramay calayhi salaatu wasalaam ee uhi dabaday waxa dhici doonoo la heli doonaa niman beenaalayaaloo nebinimo sheeganaya soo ma arrinkanna wuxuu arrin yaaba u noqday arrinkan mukhtaar wuxuu yaab u noqday lianna wuxuu leeyay qur-aankii baan rumaysanay qur-aankiina wuxuu sheegaya nebi maxamed baa nebiyada ugu dambeeya soo ma hadde isna wuxuu leey qur-aankii baan rumaysanay markaa qur-aankii baan rumaysanay iyo nebinimaan sheeganayaa wax iswaafaqaya oo isqabanaya ma aha soo ma aragti waa maca tadaadi lwaadix iduu sheegayo weeye waa wax iska soo horjeedo on isqabanahay ya markaa qofku hadduu yidhaahdo waxa weeye nebinimo sheegto dee qur-aankii ma rumaysnay noqonaysa ilan qur-aankii baa sheegaya wa khaatama nabiyiin nebi maxamed baa nebiyada lagu khatim wakadalika nebi maxamed inuu rumaysany buu sheegan jiray nebi maxamedna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu nebiyada ugu dambeeyo soo ma aragti iyadoo ay sidaas tahay oo wuxuu sheeganaayo iyo diintan uu leeya waa rumaysane ay iska soo horjeedaanoo shaqo kulahayn isku lahayn ayuunbaa haddana arrinkaa laga rasayn jiray oo dadku ay iska raaci jireen in badan iska raacday dadku dee may wada raacine oo u rixisay oo aan waxaan aad sheegayso horta balada iswaafajiba aan la odhan soo ma aragtid wadaada waalif waxbuu leeyahay iyo waxba ma laha labadaba adankaa maqlaya maqasha ninka yidhi ya bal qur-aankan aad leeda waan rumaysanay macnahan uu sheegaya iyo waxan aad adigu sheeganaysa iswaafajiba cidimay o dhan waayahay qaar badan oo kalena way soo baxeen qaala wuxuu idhi ataasica albishaaratu waa bushaaraynta rasuulku ummadan ugu bushaareeye biana alxaqa xaqu laa yazuulu bilkuliyati guud ahaan in aan u zuulahayn oo dadka maaragtay aanay dadku baail u wada noqonahayn kamaa zaala fiima madaa dadkii hore ee tegey siuu uga zuulay bal laa tasaalu ka zuuli mayso aaifatun kooxi calayhi ay cala alxaqi xaqa inay ku sugnaato sida xadiidka aynu ku soo marray taasina waa bushaare caiima waa bushaare he cadiima oo rasuulku inoogu bushaareeyey inay ummaddan qaar ka miduna xaqa ku dheganaan doonaan soo ma aragtaan waa bushaare aada iyo aada u weyn oo yaayuulkeenna iyo markaa niyaddeenna kor soo qaadaysa mustaqbalka fiicanna islaamkaa leh marka waa inaan la niyad jabin oo aan la quusan alcaashira alaayat lcudmaa aayadda weyn weeye oo ah annahum iyagu dadkaa xaqa ku taaganaya aaa'ifa almansuura maca qilatihim iyadoo lala qaba yaraantooda hee dee marka dadka kale loo eego way yaryihiin gaaladii iyo dadkii mukhaalifiinta ahaa iyo wax alla wixii xaqa khilaafay marka la ysku daro aad bay u yaraanaya maca qilatihim lala qabo yaraantooda iyadoo lala qabo laa yaduruhum dhibi maayo man khadalahum ka hoojiye ee u hiilin waaya isagoo og inay xaqii hayaan iyo walaa man khaalafahum ka khilaafa ee ka hor yimaada ee maaragtay la colaytama midnaba dhibi maayo taasina waa aayad weyn oo ka mid a aayaadka ilaahay oo waxay tusinaysaa ilaahay dadka inuu u hiilinayo oo waa mansuura sidaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa loo hiilinayo weeyi nasriga ay helayaanna waxaynu nidhi waxa ugu weyn markaynu xadiidka maraynay habaatuhum cala alxaq ku sugnaanta ay hee xaqa ku sugnaanayaan ilaahay xaqa ku sugaayo ilaa ay ka dhimanayaan alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad ana daalika sharda shardigaasi ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu ay ka kacaysa ayuu soconaya shardigaa dadkaa wanaagsan inay joogayaan oy xaqa ku taagnaanayaan oy mansuuriin ahaanayaan hee ilaa qiyaami saacu soconaya ilaa qiyaami saacana waxaa looga jeedaa ilaa saacatihim iyaga saacadoodaa looga jeeda oo waxaa jirta saacad caam ahoo dee waa qiyaamaha waa saacad caam ahoo cid walba waxa weeyaan maaragtay caam u ah saacad khaasina way jirtaayo waa qof walba markaa cinda mowti man maata faqad qaamat qiyaamatuhu xadiid ahaan waa loo wariyey laakiin xadiid ahaan uma asixin laakiin khayru waaxid min asalaf baa cibaarada noocaas ay ka asaxday ma garatay man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qofku hadduu dhinto qiyaamihiis uu kacay kii weynaabaa kacay ee suurta la afuufaye maya kii gaarka ahaa ee qofkani uu kacay waad dhimatay waa taa lagu qaadayo waa taa dharkaagii iyo dumarkaagii iyo guryahaagii iyo hantidaadii lagaa dhexlayo waa taa wax dambe aan lagu weydiinayn xabaasha lagu gelinayo adduunyadan wuu ka go-ayaa waxa weeyaan markaa hawshaadi iyo waxaagii oo dhambe soo ma aragtid waxba lagaa aqbali maayo kolkaa khayr iyo shar toona camalkaaga uu go-ay wakaa qiyaamahaagii gaarka aha uu kacay waaya marka adigu laba tafsiir baa ku jira e insha alla tafsiirka kalena waasitiyuhu inoogu iman doonaaye kaasaa marka adhara lianna ilaa suurta la afuufayo dadkan wanaagsani joogi maayaan waxay joogayaan ilaa ay qiyaamuhu soo dhowaanayo soo ma aragtid ayay joogayaan markaa marka qiyaamuhu soo dhowaado ayaa laydh baa soo dhacaysa oo dabeetana sida duriga ku noqonayso nafahoodu qabanayso saasay ku wada dhimanayaan mar qura dadkii wanaagsanaa dad xunbaa soo hadhaaya kuwaasaa suurta lagu afuufaya marka dambe ahaaniya cashara masalada koob iyo labiyo tobnaad maa fiihi xadiidka waa waxa ku jira oo min alaayaati aayada ahaaday aayaadkaasoo alcadiimati waaweyn waa waxyaabaha xadiidka ku jira oo aayado waaweyn ahaaday mise maa fiihinna buu qoraya ya sida daahirka waa in maa fiihi la idhaa si loogu celiyo damiirka maxay si loogu celiyo waxa weeyaan xadiidka loogu celiyo maa fiihi ay maa fi lxadiid soomaad garan minhaa waxaa ka mida aayaadkaa waaweyn ee xadiidka ku jira ee cajiibka ah ikhbaaruhu warankuu rasuulku ka warramay sala allahu calayhi wasalam biana allaha ilaahay zawaa lahu inuu usoo duudubu usoo ururiyey alarda dhulka fara'aa wuxuu arkay rasuulku almashaariqa bariyadiiyo walmaghaariba galbeedadaba u arkay wa akhbara uu ka roay bimacnaa daalika arrinkaa macnihiisa oo fawaqaca wuu dhacay kama akhbara siduu uga warramay bikhilaafi aljunuubi waashamaal waxaa taa khilaafsan xaaladda xagga koonfurta iyo xagga waqooyiga ashamaal baa la odhanaya ashimaalna waa bidixda ashamaalna waa waqooyiga ma fahantay saasay u kala duwan yihin kara waa isku qaldeen ashamaal iyo ashimaal bay kala yihin marka waxaad mooddaa sheekhu inuu maaragtay xadiidkii fasiraayo oo uu leeyahay barigii iyo galbeedkii rasuulka dhulka laga tusay baa islaamku aada ugu faafay oo labadaa dhinac buu ugu faafay si aanu he ugu faafin ee, koonfurta iyo waqooyiga laakiin qowlka raajixa ah ee, xadiidka markaynu ma- sharaxaynay soo maray wuxuu ahaa rasuulku markuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam barig iyo galbeedadaa lay tusay calaa sabiili taxdiid maaha oo dhinacyadaasunbaa lay tusay maaha macnuhu dhinacyada kalena layma tusin ee waa calaa sabiili tamthiil ma garata oo macnuhu waxa weye dhuloo dhan baa lay tusay labadaa dhinacuu sheegayna tusaale ahaan buu u sheegay macnaha xadiidkuna waxa weeye mulkiga ummaddani dhulkoo dhan wuu gaadhi doonaa ta noocaasana waxaa u daliila axaadiid kale oo soo aroortay baa u daliilaho halkeeda lagu qaadaa dhigo adiladuna way isfasiraysa markaa in axaadiidtaa kale iyo xadiidka la iswaafajiye ayaa awlaa wa ikhbaaruhu warankuu rasuulku ka warramay baa ka mida biannahu ucطiya in la siiye alkansayni labadii kayd kii casaa iyo kii he cadaa oo ahaa kaydkii qaysar iyo kaydkii kisre labadii markaa madaxweyne ama boqor ee waaweynaa ee markaa dowladaha waaweyn haystay haye ma la helay labadaa kayd ma la helay ummaddani gacanta ma ku dhigta ya mise weli waynu sugina ee waa la helay goorma mata ya ikhwaan fii waqti cumara waqtigii cumar baa labada kayd ba la helay marka markuu leeyahy labada kayd baa laysiiyey macnihi ummadaydaa laysiiyey ma weeye macnuhu dee ugama jeeda rasuulku calayhi salatu wasalaam anaa gacanta ku dhigay ee ummadayda iyo atbaacdayda hee arrinka noocaasa heli doonto weeye wa ikhbaaruhu iyo warankuu rasuulku ka warramay weeye biijaabati dacwatihi ducadiisii in laga laga aqbalay liummatihi ummadiisa uu ugu duceeyey fi linatayni labadii arin labadii arin ee uu ugu duceeyey ummadiisa laga aqbalay maxay ahaayeen haye kow inaanu abaar caamahee ku halaagin laba iyo cadow markaa dabar jaro oo ukuntooda bannaysto oo cagta mariya inaanu ku sallidin soo ma aragtid labadaa waa laga aqbalay inkastoo kaa dambe uu qaayo lahaa waayahay iyo wa ikhbaaruhu warankuu rasuulku ka warramay weeye biannahu isaga munica in loo diiday athaalita ducadii saddexaad ee ummaddiisa uu ugu duceeyey in loo diiday markaa ducadaa saddexaad xadiidkan kumaynaan soo marin laakiin xadiid kalaa sheegaaya xadiidu caamir ibnu sacad can abiihi baa sheegaaya waayahay oo ducadaa saddexaad ummadiisa ugu duceeyey waxay ahayd anlaa yajcala ba'sahum baynahum inaanu ba'sigooda iyo dagaalkooda iyo khilaafkooda iyo dhexdooda dhigin oo ummaddani iyaga aanu isku maaragtay sallidin soo ma aragtid oo aanu ka dhigin kuwa dagaalamo oo iskhilaafo oo kala wada kaca oo maaragtay dabadeeta arrintaa famanacaniiha baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam taa ilaahay hee waa ii diiday oo igama aqbalin marka ummadana islaynteed iyo iskhilaafkiiy waxan waa ibtilaa imtixaan baa ku jira soo ma aragtid imtixaan weyn ayaa ku jira oo ciddii bal hadda ka baxda ee sidii saxda ahayd uga baxda iyo ciddii kale la kala eegayo waay wa ikhbaaruhu iyo warankuu rasuulku ka warramay weeye biwuquuci sayfi seeftu inay dhici doonto oo ummaddani markaa isdili doontiyo wa annahu laa yurfacu inaan la kor yeeli doonin oo aan meesha laga saari doonin idaa waqaca haddii uu dhaco seeftaasoo ay bilaabanto sidii baanay u dhacda waqtigii cumaan la dilay bay bilaabantay ilaa yowmina haada marba marba si ay u jirtaba wuxuunbaa jira dagaalkaa muslimiinta ka dhex jira waihbaaruhu iyo warankuu ka warramay weeye bihlaaki bacdihim biihlaaki bacdihim dadka barhkood inay halaagayaan bacdan barhka kale iyo wa sabyi bacdihim barhkood inay qafaalanayaan bacdan barhka kale iyo wa khawfihi waaye ama wa khawfuhuba waay markaa wa khawfihi haddaynu dhaha wa ikhbaarihii ayaa lagu cadfayaa macnuu wuxuu noqonayaa iyo wa ikhbaarihii waranku ka warramay weeye ay bikhawfihi baqihiisa calaa ummatihi uga baqday min alaimati lmudili ama wa khawfuhu iyo baqahu oo rasuulku uga baqanayay baa ka mid ah ee wa minha calaa ummatihi ummadiisa uu uga baqanayay min alaimati lmudiliina imaamyaalka wax luminaya alaaimana saddex qolaa soo hoosgelaya baynu nidhi oo kale ah eeshe ikhwaan aye waxay ahaayeen saddexda qole al aima soo gelaya lafdiga kow al- alumaraa iyo iyo alculamaa iyo alcubaad saddexdaasiba aimadaasay soo gelayaan markaa saddexdaas markay yihiin mudiliin ee sifada noocaasa ay leeyihiin wuu uga baqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadiisa waayo sharkooda ayaa maaragtay aada iyo aada u baahsan laakiin marka ay wax xanuuninayaan ay wax toosinayaan ka warran ay wax saxayaan markaa ugama baqin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo waa khayr culimada iyo dadka cibaadaysta iyo madaxdu markay khayrka dadka ku hagayaan waxa weeye waa arrin wanaagsan oo khayra sidaa awgeedba bacdu salaf sufyaan buu ahaa axadu sufyaanayn waxaa laga wariyey inuu inuu yidhi ixdaruu fitnata alcaalimi alfaajiri waalcaabidi aljaahili faina fitnatahuma fitnatu likulli maftuun ixdaruu ka feejignaada fitnata alcaalimi alfaajiri caalimka faajirka ah ee cilmigiisu aanu anficin fitnadiisa iyo walcaabidiiljaahili ka iska cibaadaystee laakiin jaahilka ah fitnadiisa iska ilaaliya fa ina fitnatahumaa maxaa yeelay labadaa fitnadoodu fitnatu likulli maftuun mid kasta oo fitnaysan iyadaa fitna u oo kii fitnaysnaa markuu arka nin wadaad sheeganayo oo waxyaaba sheeg sheegaaya oo tusaalahaan heesta bannaynaya ama miisiga odhanaya waa la yska raaxaysan karaa waa la yska dhegaysan karaa ama maaragtay khuraafo kale bannaynaya wuxuu ku leeyahy waxa weeyaan isagu kan wadaad hebelba saa yidhaahda isagu kan sheekh hebel noo fatwooday buu ku odhanaya soo ma aragtid marka sharkoodu aada iyo aada buu caamu yahay iyo wa ikhbaaruhu waranku rasuulu ka warramay weeye biduhuuri lmutanabbi'iina kuwa nebiya sheeganaya inay ka soo muuqan doonaan fii hadihi lummati ummaddan dhexdeedu ay ka soo bixi doonaan iyo wa ikhbaaruhu waranku ka warramay weeye bibaqaa'i aa'ifati lmansuurati kooxda loo hiilinaya ee toosani inay baaqi noqon doonto wuxuu uhi wa kullu haadaa kaa uu soo sheegay dhammaantii waqaca wuxuu u dhacay kamaa akhbara sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga warramay nusqad kalena waxay odhanaysaa kamaa qaala sidii uu u yidhi ee waa akhbara uu uga warramay ayuu u dhacay maca ana kula waaxidatin iyadoo lala qaba in mid kasta oo minhaa arrimahaa ka midi min abcadi maa yakuunu fi lcuquul caqliyada waxa uga fog ay tahay ay macnihii ka mid tahay macnii arrimahaasoo dhami arrimo cuquusha ka fog bay ahaayeen waayo waa arrimo haybahoo maqan bay ahaayeen shayguna mar hadduu shay haybahoo maqan yahay laa majaala lahu fi lcaql caqliga meel kuma laha mar hadduu shaygu shay hayba yahay waxyi unbaahee lagu ogaan karaa ilaa man irtadaa min rasuulin fainahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rasada waaya wax alla waxaa rasuulku sheegay uu dhacay islaamkii wuu baahay weliba maaragtay baahi sidaa ka sii badanna waynu sugaynaa way soo socota almustaqbalu lilislaam labadii kayd baa gacanta lagu dhigay arrimaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ilaahay uga baryey markaa abaarta caamkaa kuma dabar jarin laakiin cadowgaa marar baa lagu salliday waayo iyaga ayaa iscunay seeftii iyo maaragtay qitaalka wuu dhacay dhammaan umuurtaasi adigu calaa kulli xaal way wada dhacda athaalita cashara xasru lkhawfi waa koobistuu ku koobay baqaha calaa ummatihi ummaddiisa uu u baqanaayo min alaimati lmudiliina imaamyaalka wax luminaaya taasina waxay ku tusaysaa sharkoodu saamayntaa uu leeyahay araabica cashara tanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiye calaa macnaa cibaadati awthaan macnahay leedahay awhaanta in la caabuda oo awhaanta in la caabudo in loo rukuuciyo loo sujuudo un loogama jeede haddii maaragta waxay xalaaleeyaan lagu aeeco waxay xarimaan markaa lagu aeeco oo la ictiqaadiye inuu sidaa ay sheegeen uu yahay iyaduna waxay noqonaysaa in la gaaloobay oo iyaga markaa waxa weye la dabagalay kadaalika haddii la baryo haddii wax loo gowraco haddii waxa weeyaan markaa sidii ilaahay loo weyneynayey loo weyneeyo sidii ilaahay loo jeclaanayo loo jeclaado waxa weeyaan markaa la tala saarto laga boqo umuurtaasoo dham waxay noqonaysaa cibaadaay noqonaysa wakadaalika waxaan lagu talax tegayaa wuxuu doona ha noqdo sanamuun maaha haddii maaragtay qof ama rasuul ama xabaal ama cid kale cibaado loo leexiyo wuxuu noqonayaa wathan buu noqonayaa baabu maa jaa fi sixri ay haadaakani baabu maa kii baabkiisa weeye jaa ku soo arooray fi sixri sixirka waa baabkii afar iyo labaatanaad kitaabku wuu iska dhadhow yahayba insha allahu waayahay sixirka wixii ku soo arooray buu baabu yahay baabkan sixirka kitaabu tawxiid xidhiidhkuu la leeyahay waa maxay xidhiidhkuu la leeyahay waxa weeye sixirku sida aynu tacriifkiisa ka arki doonno waa shirki weeye iyo gaalnimo mar haddii shirki iyo gaalnimo uu noqdayna tawxiidkii ayuu burinayaa asalkii tawxiidkuu burinaya uu meesha ka saaraya kitaabkana guud ahaan muxuu ka warramaa tawxiidka wixii dhammaystiraya wixii ka soo hor jeeda ee tawxiidka asalkiisa burinaye meesha ka saaraya naaqib ah iyo wixii tawxiidka hee nuqsaaminaya ee markaa dhimaaya waxaasoo dhan baa kitaabka ku saabsanya markaa sababta sixirka wuu usoo arooriye lianna sixirku tawxiidkiibuu ka horjeedaa uu meesha ka saaraya sixirkuna marka la eego dhinaca luuqada waa cibaaratun camaa khafya walatufa sababuhu waxa qarsoon ee sababtiisu ay maaragtay dahsoon tahay ayaa la idhaahdaa sixir oo maadadaa siinka iyo xada iyo radu waxay tustaa xuruuftaa saddexda ahi wixii qarsoon ma garata habeenka niskiisa dambe maxaa la idhaha ya waqtu saxar baa la idhaha soo maaha de asaxar lianna waa wakti dee madow oo garanaysaan oo dee habeen ah weliba sii madow haye waa kow suxuurta cuntada waktigaa la cunana suxuur baa la dhaa iyadana sixirkana sixir baa la dhaa waay wax qarsoonoo si aan adarkahayn unbuu kuu saamaynaya kuu soo gelaya ma garata markaa luuq ahaan waa kaa ama isilaaxan ahlulcilmigu waxay idhaahdeen sharcan la odhan maayo ma garata waayo dee sixirku wax sharcigu dejiyey oo xaqiiqa sharciya leh ma aha sida xajka iyo soomka iyo salaada iyo wax xaqiiqa sharciya leh maaha de sixirku waa wuxuun la yaqaanay waagii hore intaanu sharciga iyo diintuba imabaa la yaqaano dadka qaar ay dee u yaqaaneen nooc dabiibka ka mid ahoo iyagu ay isla yaqaanaan ay bartaan oo dee farsamo ah oo la barto ayay sixir u yaqaaneen ilaa la'aanaada dee wuu jira sharciguna kii unbuu ka warramay uu dee sixir ku sheegay xukunkiisana sheegay soo ma markaa istilaaxan baa la odhanaya waxa sixir loo yaqaanaa waa maxay marka la soo koobo waxa weeyaan ruqan yunfathu fiiha maca alisticaanati bishayaaiin tacriifka caanka ahi waa kaa fatxu majiidku uu ka soo raraayo ibnu qudaama almaqdasi lakiin kanaa ka kooban waa ruqan yunfathu fiiha maca alisticaanati bashayaaطiin waa maxay sixirku waa wax la akhriyaayo ruqan waa jamcu ruqya garo waa wax la akhriyaayo oo yunfathu fiiha waxna lagu tufaayo maxaa la israacinayaa akhris iyo tuf baa la israacinaya qiraa'adii shayطaaniga ahayd baa la akhriyaya qiraadii maaha saxda ahayd waa qiraatu shaydaankii tufkiina waa la raacinaya ma garata maca alisticaanati bishayaaiin shayaaiintiina waa la kaalmaysanaya sidaa awgeed baa ilaahay yidhi wa min shari الnafaathaati fi اlcuqad waxaa tidhaa ilaah waxaan kaa magan gelayaa kuwa wax ku tufa guntimaha sharkoodaan kaa magan gelaya waa nafaathaat waa dumarka wax ku akriya wax ku tufa guntimaa intay wax isku gunguntaan ee dabeetana waxaa wax ku akriyayaan saa qofkii ay ku sixrayaan wax ugu qabanayaan oo maxaa dumarka loo yidhi waa sida qaalibka ah raggana dee qaar baa wax sixray laakiin dumarka hadii jeer u badan yihin islaam dadka wuxuu qabataa halkan joogtun baad maqlaysa ma garata marka had iyo jeer kuwan wax waxaa isku walwalaaqaa yaa waxay u badan yihiin dumarka raggana dee qaar baa jira sidaa awgeed baa marka qur-aanka iyo sunnada sixir la ilaaqa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen la ydhaa waxaasi waa sixir macnaha aynu sheegnay buu ku dhacaya laakiin waxaa dhici karta mararka qaar in kitaabka iyo sunada ama maaragtay adilada in lagu sheego sixir iyadoon macnaha loo jeedin macno kale loo jeeda laakiin taasi qariino heh waa inay yeelato cadaynaysa ala fahanteende waxaa kale aynu tacriifkaa ka arkaynaa maca alisticaanati bishayaaiin laabud sixirka dhabta ah eega da wax sixir lagu sheegayo loo ekaysiinayo laakiin xaqiiq ahaan sixir ahayn baa dee jira sixirka dhabta ah waxaa laabud ah qofka falalowga ah ee saaxirka inuu kaalmaysta he shayaadiinta shayaadiintuu kaalmaysanaya ma fahante shayaadiinta ayuu kaalmaysanaya shayaadiinta sidee buu u kaalmaysanaya macnaheena xidhiidh buu la yeelanaya oo qofkanuu doonaayo in markaa la sixiro wax loo qabtoo la dhibo ayuu maaragtay siday ugu dhibi lahaayeen buu u kaalmaysanaya kaasaynu hawada ka saaraynaaye waxeela qabta buu leeyahy soo ma aragtay shayaadiintiina markaa way u kaalmaynaysaa bilaashna ugu kaalmayn mayso waa inaad taa ogaataan bilaash ugu kaalmayn mayso waxbaa la isdhaafsanayaa maxay ugu kaalmaynaysaa marka uu adeeco ee shardigae u dhigaan uu ka soo baxo shardigaasina waa inuu karkaarka weydaarto diintiisa uu ka dhex baxo marka kolkaa diintiisa uu ka dhex baxo ee tusaale ahaan uu gaaloobo ama iyaga u sujuudo ama caabudo ama diinta uu aflagaadeeyo iyo shareecada ama kitaabka qur-aanka gudaafad ku tuuro ama isku taago ama ku kaajo adigu shay gaalnimo ahon laga soo noqonayn markuu ku dhaco ayuunbay maaragtay wax la qabanaya sida awgeed baa qur-aanka rabbi ku sheegay rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala naaru mahwaakum khaalidiina fiiha aayaadka suurat lancaam ilahay waa ka kaga warramaya aakhire marka dee la yimaadee lasoo xashriye lasoo ururiye la idhaahdo waxa weeyaan maaragta ahlubaatil baa wada haydeen ayay markaa odhanayaan waanu isku raaxaysan jirin insiga iyo jinkaa is adeegsada haddaana waan isku raaxaysan jirin sidee baa la isugu raaxaysan jireen jinku siduu ugu raaxaysan jirayna waa daacadaa la adeecayo ee la caabudayo ee maaragtay karkaarka inuu qofkan insiga ahi weydaarto uu ku adeecayo siduu ugu raaxaysanaya waa sidaasoo uu luminaya insigii haye ka insigaahi sidan ugu raaxaysanayaana waxa weeye dantiisa iyo qaradkiisuu ku gaadhaya soo ma aragti oo lacag buu ku helaya oo dadkiibuu maaragtay inuu waxyaqaana isaga dhigaya oo dadkiibuu maaragtay ugu ugu bahaabahalaynaya oo uu ku qabsanaya uu ku baqangelinaya oo ka baqanaya odhanaya ayaan wax idiin qabana iska iska ilaaliya ma garata ama xoola kaga urursanaya oo dadkiibaa kuu doono uu ku dhibaya ma fahante kii tusaale ahaan uu is idhaahdo maaragtay shaqada ayuu kugula tartamaya ama madaxnimaduu kugula tartamaya ama xoolaha ayuu kugula tartamaya ama cilmi iyo farsamooyin kale uu kugula tartamaya ayuu hadduu doono markaa meesha kaga saaraya dee wuxuu qabanaya uu ku dhibaya ma fahante markaa qofkii falalowga ahaa qofkii ma dhibi karo ilaa inuu shayaadiinta hee adeegsado mooyaane la ma dhibi karo sidaa awgeed baa waxaynu halkaa ka garanaynaa sixirku waa gaalnimo waxaa jira waxa sixir lagu sheega laakiin aan dee sixir ahayn dadka qaar baa dawooyin iyo wax la miday adeegsadaan oo isku dardaraan oo dadka ku khaligareeyaan oo ku kala wareejiyaan kaasi dee xaqiiq ahaan sixir maaha laakiin waa wax sixir loo ekeysiiye soo maaha ha xukunkiisuna wuu ka duwanaanaya waayahay wuxuu haddaba baabu yahay sixirka wixii ku soo arooriyay inuu kufri yahay gaalnimo ah oo tawxiidka burinaya وqول اللahi taعaلى ومعنى qول اللahi taعaلى hadalku alla yihi macnihiisuu baabuu yahay وlaqad calimuu wallaahi laqad calimuu waxay ogaadeen ciddaa waawuljamaacuhu u noqonaya waa mutacalimu sixri kuwii sixirka baranayay walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofka iibsada sixirkaasee diintiisa dhaafsadee ku iibsada maa lahu inaanu lahayn fi laakhirati aakhira dhexdeeda inaanu ku lahayn min khalaaq wax nasiib iyo dheefa inaanu ku lahayn min khalaaqa ay min xadin wa nasiib waayahay aayadda waxaa laga qaadanayaa sixirkaa cidda barata kadaalika samaysaa inay ku gaaloobayso waayo qofka aakhiro wax nasiiba iyo wax dheefa aana ku lahayn waa gaal uun qofka muslimka ahi isagoo muslimo dhintaa aakhira dheeftaasi halkay doonto ha gaadhee dheefunbuu ku leeyahay waayahay cibaarada noocaasana nusuusta waxaa loo adeegsadaa gaalada iyo dadka maaragta aan iimaanka lahayn aan khayrka lahayn marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in sixirku uu yahay gaalnimo aayaddan dheeree watabacuu maa tatlu shayaaiin iyo aayadda ka dambaysana wuxuu adwaaulbayaanka ku idhaahdaa tafsiirka la ydhaha adwaaulbayaan shinqiiti shan meelood oo ka mida laga qaadanayaa in sixirku hee gaalnimo uu yahay bal hadda adwaaulbayaanka hadda maan eegina waa horaan eegay insha allah ka muraajaceeye halkanaa ka mid a laman ishtaraahu waa maxay macnaheedu waa qofka iibsada iibka waxa loo yaqaanaa waa macruuf oo waxbaan soo iibsaday markaad leedahay waxna waad bixisay waxna waad soo qaadatay soo maha lacag baad qaaday tusaale ahaan dukaankaad la tagtay lacagtii baad bixisay qalin baad doonayso qalinkii baad soo qaadatay lacagtaadiina waad bixisay qalinkiina hee lacagtaadii maxaad dhaafsatay qalin ishtiraagu saasuu ku suuro gelayay marka waa macno xeel dheeroo baliiqa qofka iibsada macnii diintoodii bay dhaafsadeen weeye diintoodii iyo caqiidadoodii iyo tawxiidkoodii intay qaadeen ayay tuureen kolkaasay ku bedesheen he oy halkiisii geliyeen oo qaateen sixirkii marka maxay tahay si daliilu tahay labadaasi inaanay isqabanahayn qofku midunbuu qaadanaya imaa inuu diintiisa haysto iyo waa imaa intuu diintiisa xooro inuu sixir qaato waa labadaa mid wey aayaddaa markuu fasiraya ibnu kaiirku qisas badan oo cajiib ah ayuu soo aroorinaya qaarkood sanadkoodu qawi yahay wa qowlihii wa macnaa qowlihii buu baabu yahay yuminuuna waxay rumaynayaan ahlu kitaabkaasi biljibti jibtiga iyo waaaquuti aaquutka wayaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu haulaa yahdaa min aladiina aamanuu sabiila qaala cumar wuxuu ihi aljibtu jibtigu asixru sixirka weeye waaaquutu aaquutkuna ashayطaanu shayطaanka weeye waay marka aarkan ahlulcilmiga qaarkood way quweeyaan alimaam albaniyi oo kale alimaam اlalbaniyu raximah اllah ee uu saxiixiyey imaam اlbukhaari baana ku soo arooriyey isagoo mucalaqa صaxiixiisa bisiiqaة اljasmi buu ku soo arooriyey alxaafiظ ibnu xajar qudhiisu sanadkiisa wuu quweeyey imaam اlalbanina wuu saxiixiyey mukhtasaru صaxiixi اlbukhaariga laakiin bacdi ahli اcilmi sanadkiisa way ka hadlaan waay waa iska aar un maaragta aaya tafsiiraya ee sanadkiisu waa qawi iska qaado marka jibtigaa cumar sixirkuu ku fasiray daaquudkana shayaankuu ku fasiray daaquudku shayaankana waa la idhaahdaa wax kastoo lagu xadgudbana waa la idhaahdaa oo jaabir qudhiisa waxaynu gaari doonaa daaquudka isagoo wax kale ku fasiraya marka la eego kolkaa nimankii yahuudda la odhan jiray xaalkooda marka la eego jibtigaa iyo daaquudkaasay rumaysnaayeen sixirka waxa loo yaqaana iyo shaydaanka cilmi ahaan iyo camal ahaanba isagay ictiqaadsanaayeen isagay baran jireen isagay ku camal fali jireen isagaa manbacu ahaa isagay aaminsanaayeen soo ma aragtid isagay dadka waxa weeye iskaga difaaci jireen markaa waxay haystaan oo waxa weeye ay ku dhegan yihiin oy aada iyo aada ugu dadaalayaan ayuu u ahaa waxaa aayadda laga qaadanayaa kolkaa sixirku inuu xun yahay waayo jibtigu marka la yidho waa sixir weeye iyo wax kasta oo xun de waa lagu dhaleeceeye dadkii rumaysnaa ya waa lagu dhaleeceeyey mar haddii lagu dhaleeceyena shay muxaram ah oo xun weeye oo ay tahay in aad iyo aada looga fogaado wa qaala jaabiru jaabirna wuxuu yihi radia allaahu canhu yaa awaaqiitu taaquutyaalku kuhaanun faaliyayaal bay ahaayeen kaana yanzilu calayhim waxaa ku soo degi jira ashayaanu shaydaanka ku soo degi jiray fii kulli xayin qabiil walba waaxidun mid baa dhex joogi jiray aarkana waa aar saxiixa isaga qudhiisa imaamu lbukhaari baa saxiixiisa ku sheegay isagoo mucallaqa kayrkiina u wariyey waa aar markaas saxiixa aarka jaabir laakiin aarka jaabir aayadan yuminuuna biljibti wataaquut aayaddaa kumuu soo aroorin oo muu fasirayn aayadan ee aayaddii kale alam tara ila ladiina uutuu nasiiba min alkitaabi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila aaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih aayaddaa kaluu fasiraayey jaabir ma fahante aayaddaa kaluu hee fasiraayey laakiin sheekhu wuxuu halkan ugu soo arooriyo tafsiirka aayaddan uu ugu keenay lianna daaquutkii uu fasiraayey ayuunbaa aayaddana ku jira soo maaha daaquutkii unbaa aayaddana ku jira marka aayaddaa tafsiirku daaquudku qaatunbuu tanna qaadanayaa buu ka wada waay macnahan dambana isna waa saxiix waayo daaquudku shaydaankana wuu noqonayaa kaa bani aadamka ka mida ee tusaale ahaan kaahinka ama faaliyaha ee lagu xadgudbayna wuu noqonaya waanay jiri jireen arrintani oo waagii hore waxyigu bilaabmin dadka qabiilo walba qaar wax sheeg sheego oo waxyaabaha maqaniya ay weydiiyaan oo sidaa lacagta kaga guro oo ayaa jiri jiray oo ay wax weydiiyaan ay sula noqdaan oo kala xukuma hataa soo ma aragtid markii dabadeetana ilaahay islaamka soo dejiyey baa waxaa he la buriyo meesha laga saaro قال وحوري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري اجتنبوا كالإرادة السبعة تضبض الموبقات أي المهلكات وحلاقة اجتنبوا ويكم عن ليرتهي ويكحل ليرتهي كتقع اتركوا يدعوا إيو وحا كحل لير اجتنبوا كفوا هذا هذا أقمرين وي حقا كمرأ oo iyadana ha samaynina xataa wasaailkeed iyo waxyaabaha idin gaadhsiinaya ka fogaada baa macnu noqonaya asabca almubiqaati toddobada waxalaaga oo almubiqaat waa almuhlikaat waxaana macnahaas ama sidaa loogu sheegay waayo macaasidan soo socotaa qofka sameeyo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba way halaagayaan ciyaadan billaah qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay omaa huna maxay yihiin toddobadaasi qaala wuxuu dha shirku bilaahi ilahay in loo shirki sameeye weeye mar walba xumaanta shirkiga uga horeeya xaqa ilaahay in la duudsiyo cid kale la siiyo iyo waa sixiru sixirka weeye sixirkina shirkiguu ka mid yahay baynu nidhi marka cadfinta lagu cadfay shirkigu waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaami soo ma aragtid waaye shaahidka xadiidkan uu soo arooriyena kaa weeye waa laba waqatlu nafsi naftii in la dilo weeye qodobka saddexaad allatii taasoo xarama allaahu ilaahay u xarimay maxay u xarimay waxbaa qadarani maxaa qadaran ya ay qatlahaa dilkeeda uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo mooyaane waayah taasina muubiqaadkay ka mid tahay naf ilaahay aanu dilkeeda ogolayn oo macsuuma in layska dilo naafaha macsuumka ah ee dhiigooda la dhowrayna waa afar nafta muslimka ayaa he kow ka ah qof muslima la yskama daadin kara dhiiggiisa waxyaabaha dhiiggiisa bannaynaya inuu la yimaado mooyaane sida inuu qof kale ogaanu dilo ama ridoobo ama isagoo guur hore soo maray uu sinaysto wa aklu ribaa ribada in la cuno weeye wa aklu maalilyatiimi maalka agoonta in la cuno weeyaan wa tawallii in la cararo weeyo la dhabar jeediyo yowma zaxfi maalinka dagaalka waxa weeye la isu soo gurguurto ee dagaalku hilboobo yani waqta iltixaami alxarb waa marka dagaalku huro ee qacdu yeedhaysa in la isku garaaciyo weeye macnii gaalada iyadoo markaa safkii la soo xaadiray oo dagaalkii bilaabmo gaaladii la isdilaayo inuu qofku cararuu dhabarka jeediyaa ma bannaana waana dembi weyn ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله على إلهي با كدلانيس لكن waxa aayada quraanka laga soo reebay haduu dib u baxo iyadoo dagaalkii socdo si uu hubkiisa iyo maaragtay wax la mida u soo hagaajisto ama uu dib ugu baxo si uu meel kale koox kale oo taageero u baahan u taageero hee iyo xeelad dagaal iyo wax la mid ah dhib maahan taasi laakiin taladiid iyo dembiga weyn waa inuu he cararo kadaalika haddii maaragtay gaaladu dadka muslimiinta ay ka badan yihiin laba jeer wax ka sii badan hadday ka badan tusaalahaan saddex jeer ay kusoo lamalaamayaan iyo afar jeer iyo shan jeer iyo wax la mid a yani inuu ka cararaa markaana waa u jaais waayo qofka muslimkaa waxa waajib ku ahuun inuu iska celiyo ugu badnaan laba gaal ma fahamte hal gaal waa inuu u jilib dhigo labana waa inuu u jilib dhigo wixii laakiin ka badan hadduu doonana u jibdhigaya hadduu u arka inaanu dee u jilib dhigi karayna dee naftiisa u badbaadin kara suuratulanfaal baa macnaha noocaasina ku soo arooray basdinteed iyo faahfaahinteedu leeyahay ma garata waxaa la mid ah ahlucilmigu idhaahdeen taasoo kale haddii aanay tira ahaan galadu aad ba u batayn aad ba u badnayn laakiin hub tusaale ahaan wax gumaadaya wataanba haddii dee layskaga bixi waayo bartaa ama maaragtay xeelad kale lala iman waayo saasunbay kusoo odhanaya sida hubkan maanta dee ay samaysteen wax gumaada insha allah wuu iska faalsoomi doonaa siday u haystaan buu faalsoomi doonaa ya oo dhagaxyaan uu iska noqon doonaa waxa weeye hubkaa wax gumaadaya hadday tusaalahaan sitaan oo laga boqo dee inay maaragtay dadkii gumaadaan markaana sidii lagu badbaadi lahaa waa laga fikiri karaa soo maaragti maaha un macnuhu dee madaxa un dhigta halaydinkawaha laydinkaga siiye un dee qasdiga loo jeeda maaha watawali yowma zacfi waqadfu lmuxsanaati waxaa kaloo ka mid ahoo qodobka toddobaad uu yahay ee mubiqaadka ka midi qadfu lmuxsanaati dumarka la dhowray ee zinada laga dhowray ee xortana ah in la maaragtay zina lagu gano iyo wixii la mida muxsanaadkaasoo alkhaafilaati kuwo moog ah oo aan warba haynin almuminaati muminaatna ah markaa xadiidka cidda soo saartay muu sheegin laakiin akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray nuskhadaha qaarna waabay ku soo aroortay akhrajaahu way ku soo aroortay bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saaray almuxsinaat haddii la idhahdo saadka la hoos dhigo waa kuwa zinada ka dhowrsoon almuxsanaat haddii la idhaahdo saadka la kor dhigana waa almaxfuudaatu min azina waa kuwa zinada laga dhowray labada macnona waa isu imanayaan marka waa dumarka dhowrsoon ee zinada waxa weeye ka dhowrsoon ee alkhaafilaati moog en waxanba waru hayn ya waxanba he aan waru hayn inay sameeyeen iska daayo doociyo dareenba kama hayaanba ee almuminaati haddana muminaadkaa taana kaafiraadkii baa baxay marka in zina ama maaragtay liwaad iyo wax la mida lagu ganaa iyaduna mubiqaadkay ka mid tahay shaahidku waa sixirkaa uu sheegay sixirku waa mubiqaadku ka mid yahay waxyaabaha lagu halaagsamaya muxaramkaa bale waa gaalnimo waa in laga fogaado ee marka la leeya waa in laga fogaado la baran maayo in la bartaa laa yajuus wakadalika lagu camal fali maayo in lagu camal falo tusaalahaan qofku isagoon sixirka garanayn mid saaxira intuu utaga uu idhahdo kaale qofkani sixir oo wuxuu igu qabo qofkan ma banaana labadubana waa gaalnimo in la bartaana waa gaalnimo in lagu dhaqmo dadka hee la sixraana waa gaalnimo weeye wa can jundubin jundub waxaa laga wariyey marfuucan caalow rasuulka uu kor yeelay inuu yihi xadu saaxiri saaxirka xadkiisu darbuhu waa in lagu garaaco bisayfi seef yani waa in la diluun baa looga jeeda haddii taa la akriyo la ydhaha darbatun bisayfna iyaduna maaragtay macnuhu iska sax buu noqonaya waa garaac hal garaac weeyo seef lagu garaaco waxaana looga jeedaa un maarata kow lagaga siiyo ama midha lagu dhufto ama ha looga badiyo rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariye wa qaala saxiixun qaala waxaanu tirmidi yihi asaxiix sida saxday waxa weeye annahu mawquufun inuu mawquufku yahay jundub waa yahay jundubkana jundub ibnu cabdilaahi maahe waa jundubu waa jundub lkhayr baa la odhan jiray jundub ibnu kacab alasdi waa jundubulkhayr baa la odhan jiray waa qaatilu saaxir sida inoo soo socoto xadiidkani markaa ma sugna waa xadiid daciifa oo isagoo rasuulka calayhi salaau wasalaam loo kor yeelayo ma sugna ismaaciil ibnu muslim almaki ayaa sanadkiisa ku sugan adama garata waay markaa waa aciif daciifba ha ahaade eh isagoo mursal iyo isagoo mawsuulaba waa la wariyey maaragtay irsaalka ama waqfiga ayuu ku xoog badan yahay markaa asaxiixu anahu mawquuf markuu tirmidi leeya wuxuu leeya qolada mawsuulka ka dhigta iyo qolada mawquufka ka dhigta waxa xoog badan qolada mawquufka ka dhigta xataa mawquuf ahaan xadu saaxiri darbuhu bisayf umay sugnaane laakiin jundub inuu saaxir dilay way sugantahay iyadu sida soo socota wa fii saxiixi bukhaariyi saxiixa bukhaariga waxaa ku soo arooray oo can bajaalata bni cabada laga wariye ninkaa bajaala ibni cabada la odhan jiray abada saasaad u arakaynaysa bajaalana saasaad u arakaynaysa qaala inuu ihi kataba ilaynaa wuxuu noo soo qoray cumar bnu lkhaaabi amiiru lmuminiina radia allaahu canhu wuxuu noo soo qoray an iqtuluu dila kula saaxirin falalow kaste iyo wasaaxiratin falalowad kaste dila qaala wuxuu uhi faqatalnaa waxaanu dilay alaaa sawaaxira saddex falalow baanu kow kaga siina aarkani wuxuu ihi sheekhu bukhaarigu ku yaallaa bukhaariga lafdigan isagoo ah uguma yaallo ee asalkiisaa ku yaalla oo bukhaari asalkiisa kitaabka maaragta aarka asalkiisu ku ishaaray laakiin culimo kalaa lafdigan ku warisay waana aar saxiixa waxaan u tilmaamayaa wakhtigii cumar inay falalowyadu joogeen inkastoo yaraayeen iyo inuu xukunkoodu yahay in la laayo la dilo soo ma aragtid arrinka noocaas ayuu tilmaamaya wuxuu ihi wasaxa waxaa ka sugnaaday can xabsata xabsa radi allaahu canhae waa xabsa binti cumar um lmuminiin annahaa iyadu amarat inay fartay biqatli jaariyatin addoon in la dilo addoontaasoo lahaa iyadu ay lahayd oo saxarataasi xirtay faqutilat dabadeetana waa la dilay addoonay lahayd bay ahayd oo dabeetana way sixirtay xabsay sixirtay ma garanaysa dabeetana markii la yidhi naa waxaan maadaa sameeyey way qiratay waxay tihi haa ma garata dabadeetana waxa weeyaan waxay tihi hala dilo waa la dilay asaa waktigii cumaan ibnu cafaan u maaragtay haysta bay ahayd cumaan bay gaadho soo arrintii maaragtay yara xoogay waxay u dilaysaayo kolkaasaa dabadeetana waa kii ibnu cumar lahaa haddii ay disha umulmuminiin muxuu ku haystaa calaa kulli xaal qisay arrintu lahay waxaa wariyey qisadeedana bacdu ahlilcilmi baa wariyey oo way ka sugan tahay oo cabdirasaaq baa tusaaleahaan musanafkiisa ku wariyey bayhaqina wuu wariyey keyrkoodna wuu wariyey imaamu maalikna wuu wariyey wuxuu uhi wakadaalika sidaasoo kale saxa wuxuu ka asaxay ay qatlu saaxiri saaxirka in la dilaa can jundubin jundub buu ka asaxay jundubkana sida daahirkaa jundub ibnu cabdilaahi jundub ibnu cabdilaahi maaha waa jundubulkhayr ninkii la odhan jiray weeye qisada markaa jundubulkhayr iyo saaxirka inuu dilayna waa qiso sugan oo asaaniid badan bay leedahay oo isquweynaysaa iyo shawaahid markaa way sugan tahay marka lasoo ururiyana waxay ahayd qisaduu ku dilay nin la odhan jiray alwaliid nin la odhan jiray oo markaa haystay meel haystay oo baro saab ka ahaa ama maaragtay meel madax ka ahaa ayaa nin saaxiro u yeedhay oo uu ku ciyaarayey tana ninkaa saaxirkii wuxuu dadka indhahooduu sixray wuxuu tusaayey qof intuu kurta ka gooyo oo isaga iyo madaxiisa kala dhex maro inuu haddana kac yidhaa markaba haddana qofkii soo taago hase iyaguna la yaabanaayeen oo amiirka iyo dadkii kale kusoo urureen oy maaragtay daawanayeen talabuun ka dhigteen jundub baa dabadeetana arkay saxaabaduna munkarkii wixii xun way ka xanaaqi jireen seef buu soo qaato halkan iska soo gashaday wayse soo agtaagay isagoo saaxirku hawshiisii iska wata mar qurun buu bob kaga sii kurtuu ka gooyey saaxirka qudhiisii isu yihi hadduu run idiin sheegaayo naftiisa ha nooleeya haddaba waa kaas idiin sawiraaye inuu dad qof intuu dila dib u nooleeye hadday runtii ahayduu run sheegaayo ha isnooleeya isagu xoogay amiirkii baa yar xanaaqayoo dabeetana saxaabiga uu xidhay magaranaysa ya adigu calaa kulli xaal qisadii saas ahayd inuu dilay markaa way sugan tahay ma garata nin dabadeetana kii boqorka ahaa ee kasii sarreeyaa loo sheegayo walkaasuu dabadeetana yidhi wani dee saxaabiguna may ahayn inuu salmaan baa loo sheegay dabadeetana wuxuu yihi saxaabiguna dee may ahayn iyadoo amiirkii meesha joogay inuu dee u gacan dhaafo dilka ninkaa dee ninkana may ahayn inuu waxa weeyaan xidho saxaabiga inuu xidho waxa weeyaan markaa may ahayn qaala axmedu axmed wuxuu yihi can alaaati min asxaabi nabiyi sal allahu alayhi wasalama can alaaati waxaad soo qadaraysaa ay saxa wuxuu ka asaxay oo uu ka sugnaaday qatlu saaxiri dilka saaxirku can alaaati saddex buu ka asaxay saddexdaasoo min asxaabi nabiyi asxaabta nebiga ka mida sala allahu alayhi wasalam saddexdaasina waa xafsa iyo jundub iyo cumar waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba cid saxaabada ka mid ahoo ku khilaaftay xukumka noocaasana hee ma jirto mahe jirto hadday cidi ku khilaaftayna waa la sheegi lahaa وخاصة أثرك عمر بن الخطاب تدكيب مركا قبلده قرأي صما هدي وورقد بو قرأي صحابتنا مركا بربي هاين هدي مركا داد صحابة قارئ حكم كادي ديه وشيق لهاي عدكو خلافتين أني تشيرين هذا العلم قشاقنا وحكم إذا الإمام الشنقيطي رحمه الله سدى أضواء البيان كبك الصغن مركا يعني حكم كاس صحابة يسكو أفقضي وحاوي هاي ساحر كإن لدلوه waa in kow lagaga siiyo waay maxaa loo dilayaa haddaba sida saxiixa waxaa loo dilayaa marka ridda ridda ahaan baa loo dilaya waayo sixirka sixirkaa xaqiiqda ah aynu sheegnay ee shayaadiinta la adeegsanaya waa gaalnimo qofkii markaa gaalnimo sameeyey ridoobana waa la dilaya marka riddatan baa loo dilaya hadduu waxyaabahan kale sixirka lagu sheegayo dawooyinkiiyo waxaan la isku dardaraiyo waxyaabaha noocan oo kale a isticmaala ka warran waxyaabaha hadduu isticmaalo intaasoo keliya horta lagu gaalaysiin maayo laakiin ma la dilaya mise la dili maayo hadduu dadka ku dilo ku laayo cid waa la dilaya hadduu cid ku laayo hee waa la dilaya haadihi waaxida haddii aanu cid ku dilin ee laakiin dadka uu ku dhibana sidii kale loo arkay in maaragtay arrinta noocaasa uu kaga waantoobayo ama loo ciqaabi karaa loo ciqaabaya taasina taa weeyaan qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku sugan aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati lbaqarati aayaddaa suuratu lbaqara oo waxaa laga qaadanayaa sixirku inuu gaalnimo yahay athaaniya tafsiiru aayati nisaa aayaddaa suuratu nisaa tafsiirkeeda weeye athaalitha tafsiiru macrifati ljibti wataaquuti macrifة اjibt واaaquut waa tafsiirka garashada la garta jibtiga iyo aaquutka oo jibtiga sixir baa lagu fasira aaquutkana shayطaankiyo wlfarqu baynahuma farqiga udhexeeya wey oo de midna waxa lagu fasiray sixirkii midna aaquutkii marka midna wuxuu ku saabsan yahay camalka qudhiisa midna wuxuu ku saabsan yahay qofkii lagu xadgudbaayey ciddii lagu xadgudbaayey الرابعة أن طاغوت طاغوت قد يكون من الجن جن كينو كم من نقضى سورة وده سيدا تلمام يا أثر كاهر يا عمر وقد يكون من الإنس إنس كينو كم من نقضانا وصورة قال سيدا تلمام يا أثر كان ضمبئه جابر الخامسة معرفة السبع قرشدة تضبضي لقرتوى يا المبقات وحلاقة يا المخصوصات لقو قاري لبنهي نهي السادسة أن الساحر ساحرك يكفروا قالوا بي oo qur-aankaa u daliila waay saaxirku wuu gaaloobaya lamana kala qaadqaadin markaa sixirkaa xaqiiqiga ah ee la yaqaanee sixirka loo yaqaanee shayaadiinta la adeegsanayo waa gaalnimo asaabica masalada toddobaad annahu yuqtalu waa la dilayaa saaxirkii walaa yustataabu toobadna la weydiin maayo masalada noocaasa qudheedu toobad miyaa la weydiinaya mise lama weydiinayo waa khilaafi saddex qowl bay ahlucilmigu sheegaan qaar yidhi toobad waa la weydiinayaa iyo qaar yidhi imaamkay arrintaasi u taallaa madaxweynaha he u taallaa hadduu u arko maslaxad inay ku jirto in la weydiina weydiin hadduu doonana maba weydiinayo u dilay iyo qaar yidhi meel la weydiin maayo daahirka markaad eegta aahaarta saxaabada ka soo aroortay ee lagu dilay maaragtay saaxiriintana inay toobad weydiiyeen kuma jirto soo ma aragtid waayo cumar mu odhan toobad weydiiya xabsi may odhan toobadkeen kadalika jundubaha saaxirkaa uu dilay toobadkeen kuma odhan markaa sida daahirka ah ee camalka saxaabada ka muuqataana waa inaan toobad la weydiinayn ee kow lagaga siinaya si fasaadkiisa looga raysto athaamina wujuudu haadaa waa joogista uu arrinkaasi joogay sixirkaa iyo dadka falalowyada ah filmuslimiina muslimiinta dhexdooda ay ka jireen calaa cahdi cumara wakhtigii cumar waqtigii cumar ee cadaaladu faaftay islaamka saa ogtin loogu dhaqmayo dadku toosnaayo cilmiga iyo camalkuba faafay iyo cadaaladuba ya ee muslimiintu awoodda lahaayeen ee wixii islaamka ka hor yimaada aan biyo loo kabanahayn ayay dhex joogeen fakayfa bacdahu dabadii maxaad u malaynaysa fakayfa bacdahu hee dabadii maxaad u malayn meelba way joogaan oo imakana way ka buuxaan taa waddankeenna way joogaan asal ahaan dadka waddankeenu sixirka aada uma yaqaanaan qaar ka mida mooyaane laakiin meelahaasuu inagaga yimaadaa saaxiriintu dad marya cawlcawlanoo xaafadaha iyo dhex qaadqaada haddaa aragtaan qaarkood ay yidhahdaan waanu dawarsanaynaa in badan baa sixirka taqaanee ka digtoonaada waay dumarka iyo dadka na waa in caqiidada saxdaa la baro dumarka waa in he caqiidada saxdaa la baro haddii kale kuwaas way harowsan karaan waana la arkay qaar ay harowsadeen oo ay sidaa odayaashoodii wax ugu qabteen masaa'il dhowraa jiro aynu insha allah casharka dambe raacin doono subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk